madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafe maxamed cumar cajar ayaa wareysi gaara oo uu siiyey v o e da waxa uu sheegay in la bedeli doono calanka dowlad deegaanka soomaalida islamarkaasina dib loogu soo celin doono calankii horey uga muuqday astaanta calanka soomaaliya madaxweyne cagjar ayaa dhinaca kaleeto wuxuu sheegay in ahmiyadda koowaad uu siin doono sidii uu dib ugu soo celin lahaa xuquuqul insaanka gobolka islamarkaasina cadaaladda uga shaqeyn lahaa wuxuuna sheegay inuu si weyn loogu tuntay xuquuqul insaanka haddaba khadka telefoonka ee magaalada adis ababa ayuu iigu waramay waad mahadsan tahay waxaan u arkaa mas-uuliyad ballaaran oo maaragtay madaxa laga saaray waxaan aaminsanahay inaan maaragtay si daacadnimoa oo ku salaysan in bulshada soomaalida gobolka ku nool dhamaan cadaalad loo sameeyo an u gudan doono waxaana ugu baaqayaa dhammaan shacabka deegaanku in ay kaalintooda ka ciyaaraan soo celinta sharciga iyo nidaamka ee deegaanka waa gartay ma filaysa hore in lagugu magacaabayo xilkan oo qorshe ma lahayd degsan oo aad rabtid inaad ku dhaqaaqdo
anigu ma ma filayn in lai magacaabayo koorba koor musharax ma ahayn laakiin fikir ahaan maadaama qof qoraa ama activist ahaa waxyaalaha ay tahay in gobolka lagu dhaqo ama siyaasada ay tahay in maarata gobolka lagu wado way seekahay diyaarsanaayeen maadaama mar walba aan dad ka hadli jirna oran jirna waa inay saa u dhaqantaa sidii aan awal lahayn ha u dhaqantoba hadda u dhaqmana marka ha wuu noo diyaarsan yahay waa gartay cabasho badan oo xagga xuquuqul insaanka ayaa ka jirtay deegaanka muddo aada u dheer marka waktigan maadaama aad adigu madaxweyne tahay nin muddo badanna usoo ololeynaya xuquuqul insaanka aad tahay maxaa kaaga qorsheysan xoriyatul qoolka xuquuqul insaanka iyo nabadgelyada xataa deegaanka ahamiyadda koowaad waxaan siinaynaa saad sheegtay inaan dib soo celino xuquuqul insaanka oo ahayd arrin toddoba iyo labaatanki sane udambeysay ka maqnayd meesha dab ahaan toddoba iyo labaatan sano keliya maahe tan iyo kun iyo sagaal boqol konton iyo afartii sidii deegaanka u hoostegay dalka etoobiya dawlado maaragtay dimuqraadiya waddan kama jirin marka arrin arrin dheer oo kutubasho xuquuq insaan oo soo jirta oo dheeraad ayay ahayd hasii kala daraato oo toddoba iyo labaatankii sane ugu dambeysay ha ahaato midda ugu badan ugu xanuunka badnayd kun iyo tobankii sane udambeeyeyna iyaguna ahayd xanuun dheeraad oo kasii daran marka arrinta xuquuq insaanka inaan xooga saarno oo dadkana uu dad bini aadam yahay si bini aadamno u noolaado sida xawayaanka una maaragtay u noolaanin inaan cabsi jirin in dadku wadankiisa si xora ugu raaxaysto waa ahamiyadda koowaad ee aan runtii igu dhiirigelisay inaan xilkan raadis raadsado waxaa kaa barbar socota xoriyatul qowlka iyo xoriyatul maaragtay qoraalka iyo xoriyatul ururka isu ururinta iyo xoriyatul mucaaradada waxoo dhan in dadka loo fasaxo xaq u noqdaan oo sida deegaanada agtooda ee soomaaliyeed oo kale ay u dhaqmaan dhaqanka iyo diinta in la soo celiyo oo maaragtay bulshada dib lagu soo dabaalo in si cadaalada dhaqaalaha meesha yaallo loogu qaybiyo iyo shaqooyinka iyo in astaantii soomaalinimo ee laga cararayay dib loo soo nooleeyo arrimahaas ayaan xooga saaraynaa laakiin si bulshada u bogsato xuquuq insaanku waa qodobka koowaad ee runtii aan xooga saari doono annagoo weliba ka eegi doona inayna noqonin qaab layska argoosanayo ee ay noqoto dadkii dhibaatooyinka ku dhaceenna isha lagu haynayo sidii ay u bogsan lahaayeen waa garta dadka qaar waxay leeyihiin waa mas-uul madaxweyne dowladda ee wadato oo dowladda ay magacooday ee xisbigii horey u jireen uu magacaabay marka wax badan ma uu bedeli karo marka dadka sidaasi aragtidaasi qaba maxaad ku oran lahayd
walaalka ma socoto nidaamkasi etoobiya ma socoto waa nidaam xixiran oo aad adag bedelka hadda ku yimid maaha midkii banaanka ama mid doorashooyin ku yimid ra-isul wasaaraha etoobiya laftigiisa lama dooran hadda wuxuu kamid ahaa xisbigii cadaadiska faraha badan dhulka ku waday laakiin isagu kasoo dhexbay isagoo shaksiya wax badan uu ka bedelay uu furfuray marka amniyaddu ma aha qofka sida uu ku yimid waxaa muhiya shaksiyadiisa iyo hogaanka uu rabo inu inuu hogaaminta uu rabo inuu meesha qaabkii lagu lagu keenay xilligan ma in xilli doorashooyin la gelayay waxaan wuxuu ahaa transition buu ahaa transitionkana kolley nidaamkii ugu habboonaa ee loo gala ahayd unba unbay unbay la noqotay xisbigii talada hayay ee gobolka maamulayay iyo dawladii federaalka iskaashanaya iyo latashiga ay la sameeyeen shacabka inay inay u galaan taa waxba kama qaban karo anigu laakiin mar haddii aan meesha imid waxaa ila gudboon inaan maaragtay sidii ummadaasi ay si maaragtay sidii hore dhaanta ugu noolaan lahayd dhanka siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshadaba loona jihaysto in laba sano kadib loo diyaargaro doorashooyin xor iyo xalaala marka waa fursad baan qabaa shacabka loogu diyaarinayo inay maaragtay isu diyaariyaan inay codkooda cila iyagu rabaan ay maaragta ku keensadaan waxaan ballan qaadayaa laba sano kadib haddii shacabka ay doortaan cid kale inaan ku wareejiyo oo meesha isku dhejin ama ku dagaalamin sidii caadada u ahayd madaxda afrikaanka waa taa gartay ayaan ballan qaadaya duruufo igu kalifaya inaan meeshaas ku adkaysano ma jiraan runtii oo shaksiyeed iyo iyo dhaqaale toona Taa waxaan aaminsanahay inay tahay fursad aan shacabka annaga isugu soo ururin karno oo xoriyad ay raadinayeen muddooyin fara badan aan usoo celin karno iyo xuquuqo fara badan oo kale dadka waa gartay waa gartay arrinta oromada iyo soomaalida dagaalka u dhexeeya ayaa waayadan aad iyo aad een, loo hadalhayaa oo dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira dhulka soomaalida etoobiya een, bal taasi see u wajahaysaa ayada laftarkeeda Een, saddex ee, waxaad yii- waxaan ee, jeclaan lahaa inaan kuu sheego in saddex ar- arrimood ay yihiin saddex arrimood ugu muhiimsan ee aan ku dhaqaaqi doono ee, guud ahaan lamba ee, arrinta u- ugu horeysa koowaad waxa weeye midnimada shacabka soomaaliyeed ee deegaanka inaan xooga saarno tafaraaruq fara badan iyo qabyaaleed iyo ishaysi badan ayaa abuurmay awal la sii joojiyey tobankii sana udambeysana dab lagu shiday ee bensiin lagu daadiyey arrintaasi looga hortegi lahaa waa inaan ka ka diyaar garownaa waan bilownay inaan hawshaas ka shaqayno oo aan si da- daacadnimo u wajahno taa macnaheedu maaha in cid walba jeclaan doonto qaabkaan wax u wadno cid diidi doontaa way jirtaa ciddaasna xor bay u tahay inay eh, mucaarado telefishinada ka sheegto fikirka ka duwanka annaga ee hayso ee banaanka la istaagto si xorana ay u sheegato oo fikir u sheegto in mucaarad ka dhasho gobolku waa arrin aan ugu diyaar garowno oo aan u fiican marka midnimada soomaaliyeed baan xooga saaraynaa shacabka in cadaalad loo sameeyo inaan eh, beel beel ka badsataa ayna jirin sidii maaragtay hadda ka hor ahaan jirtay in maaragtay astaanta gobolku ay dhammaan qabaa'ilada soomaaliyeed ka muuqdaan waxaan eh, jeclaan lahaa inaan kuu sheego in saddex ar- arrimood ay yihiin saddex arrimood ugu muhiimsan ee aan ku dhaqaaqi doono eh, guud ahaan lamba eh, arrinta u- ugu horeysa koowaad waxa weeye midnimada shacabka soomaaliyeed ee deegaanka inaan xooga saarno tafaraaruq fara badan iyo qabyaaleed iyo ishaysi badan ayaa abuurmay awal la sii joojiyey tobankii sana udambeysana dab lagu shiday ee bensiin lagu daadiyey arrintaasi looga hortegi lahaa waa inaan ka ka diyaar garownaa waan bilownay inaan hawshaas ka shaqayno oo aan si da- daacadnimo u wajahno taa macnaheedu maaha in cid walba jeclaan doonto qaabkaan wax u wadno cid diidi doontaa way jirtaa ciddaasna xor bay u tahay inay eh, mucaarado telefishinada ka sheegto fikirka ka duwanka annaga ee hayso ee banaanka la istaagto si xorana ay u sheegato oo fikir u sheegto in mucaarad ka dhasho gobolku waa arrin aan ugu diyaar garowno oo aan u fiican marka midnimada soomaaliyeed baan xooga saaraynaa shacabka in cadaalad loo sameeyo inaan eh, beel beel ka badsataa ayna jirin sidii maaragtay hadda ka hor ahaan jirtay in maaragtay astaanta gobolku ay dhammaan qabaa'ilada soomaaliyeed ka muuqdaan oo hal qabiil iyo wax lamida ayna isku koobin arrimahaas waa arrimahaan rabna inaan ka shaqayno oo aan xooga saarno waa gartay Eh, arrinta labaad waxa weeye xiriirka oromada iyo soomaalida sida aad sheegtay inaan maaragtay isaguna dad walaalaha oo isku maaragtay taariikha oo dana fara badan ka dhexeeyaan oo dagaal eh, aan macno lahayn la dhex dhigay weeyaan taas sidii loo xalin lahayn laga shaqeeyo Eh, propaganda badan oo hadda socoto oromada iyo soomaalida la dhex dhigay runtii ma aha wax duulka ka jira waa arrimo siyaasa siyaasadaysan oo nidaamadii ka faa'iiday dhiiggaa daatay ay wadaan iyo dad kale oo iyaguna u arkay in danahooda ay ku fushan karaan haddii colaad sii socoto arrimahaas si adag baan uga hortegi doonaa oo sharciga iyo maaragtay isu soo dhaweynta dadkaba la xidhiidha arrinta saddexaadna waxa weeye inaan kaalintaan ka wahayn soomaali ahaan waddanka siyaasadda etoobiya gudaheeda aan raadsano oo aan kaalinta hadda aan ka ciyaarno midka ballaaran ka helno saddexdaas aamiyood ayaa nooga horreeya waxaan qaban doono tawarmaduna kuwa ay mid ka mid mid ka mid a ayay tahay waa gartay een, marka aad ka hadlaysa arrimaha astaanta gobolka soomaalida iyo is- qabailaadka oo dhan xataa inay ka dhex muuqdaan waxaa jirtay in durbaba calankii hore ee gobolka uu lahaa een, een, oo soo jiray waayadan dhexe la bedelay oo calankii horey uu u lahaa gobolka soomaali galbeed in dib loo soo celiyo calanka buluuga ee soomaaliya qeyb ahaan uu uga jiray marka iyo wax ka bedelka dastuurka bal arrimahaas laftooda sideed u qaadateen arrimahaasi koley eh, process sharciga waa inay maraan oo maaragtay la ansixiyaa laakiin fikir ahaan wuxuu ahaa waxaa maanta ka hadlay eh, sidaan rabna inaan u wajahno deegaanka eh, markii la aasaasiyey magacii loo bixiyey ee lagu heshiiyey ee dadka soomaalida iyago hore ay doorteen wuxuu ahaa magaca deegaanka soomaalida Eh, magac kale lama soconin marka eh, etoobiyaanka kale ee waddanka ku nool xuduudaha dad dhaafsiisan bay leeyihiin sida oromada anfarta eh, iyo tigreega iyo dad waliba waxay leeyihiin dad iyaguna xadka dhinac kale ka degan oo isku hayb yihiin sabab markaa soomaaliya loo dabawado magac kale eh, oo etoobiya loo dabawadaa meesha ma taallo ana aragtidayda waxaan markaa rabnaa in magacii deegaanka soomaaliya lagu soo celiyo inaan ka ca- inaan maaragtay qeexno qasab maaha waxaan waa- waan qeexanahay bal la yaqaan baan nahay soomaali baan nalayida soomaalinimada in ciddii nagu ogola nagu ogolaato waa Eh, gartay iskaraadicin cid kale inaanan magacanaga wax kale ku darin taas Wa- ayaa ayaa asaas waa fikirkaas iyo in sharcigii lagu noqdo oo maadaama dastuurka waxa ku qoray ilaa hadda deegaanka soomaalida uu jiro. calanka eh, waxaan xooga saaraynaa in astaantii soomaaliyeed eh, isku soo eh, bu- ka- soomaalidu inay mid tahay dhinaca bulshada dhinaca dhaqanka inaan muujino dhinaca siyaasadda dalal kala duwan waan ahaan karnaa laakiin dad aan eh, eh, maaragtay ilaahay isbaday oo isku dhaqana oo isku isiga oo isku afa oo isku diina oo isku taariikha ayaan nahay sababaan ugu cararo soomaalida kale meesha ma taalo marka calanka soomaaliyeed eebulug axsaanta soomaaliyeed ee buluuggii inay ka muuqato calankana sharaf bay noo tahay waanu ku faanaynaa cid aan ugu cararayna cid aan ku raaligelin toona ma jirto waxaa kala xidhiidha inaanan maaragtay hadda ka hor looran jiray haddii calanka lagu arko ama astaamaha soomaaliyeed waxaa loo qaadanayaa inaad wadankii ka go-ayso ama inaad maaragtay ethoobiyanimo diidan tahay cidda sidaa u qaadanaysa iyada u taalla annagaba calamada kale ee la samaystay iyo astaamaha kale cidi nagalama tashato sidaa daraaddeed annaga oo soomaaliya waxaan ku qanacsanaya dadka nabi uu jecel yahay baan samaynaynaa ma qancin doona cid kale ama qoomeed kale ama dawlad kale ama dawlad sare oo ka dhisa waddanka arrimahaas ayaa falsafada ayaa ayaa aasaas u ah inaan ku noqono astaamihii soomaaliyeed ee markii hore tobankii sana uduraysa la dabcay laga cararo waa tahay ugu dambeyntii waxaa dad badan ay hadal hayaan xurguf maamulkii meesha ka baxay adiga kaala dhexeeyey sida la sheegay marka inkastoon dareemi karo oo waxa aad u socota hadda aad qeexday haddana haddii xubnahaasi maamulkaaga ay ka mid noqdaan ama wada shaqeyna idin dhex marto sideed cadaaladda u wajahaysa adiga qudhaada
arrimaha la xidhiidha maaragtay aniga shaksiyan dhibaatooyinka isoo gaaray wax saameyna kuma yeelan doonaan hadida maamulka deegaanka xilligii qofka shaksigaa fikirkiisa iyo jacaylkiisa iyo nacidkiisa sharciga ahayd waa laga gudbay anigu cidan cidan jeclaa dareen bilaadan baan ahay dareen baan leeyahay dadaan jecelaha dadaan nacayo way jiri karaan laakiin arrintaasi inay saameyso haykanka dawliga iyo sharciga ma aha meeshana boqortooyina ka dhalato sidii hadda kahor looma baahna hadda kahor tobankii sana wixii jira boqortooyo ah ma ahayn madaxtinimo anigu inaan boqor noqdo uma socdo inaan madaxweyne noqdo u socdaa qawaaniin iyo shuruuc kooban baan ku shaqayn karaa wadan deegaankana wuxuu wuxuu leeyahay eego fara badan oo sharci kuwaas inay shaqeeyaan weeyaan oo wixii anigu aan dheeraada een dabco inaan samey iga joojiyaan aniga ay dan tahay shacabka u dan tahay cidda bay u dan tahay arrinta cadaaladda waa arrin maxkamadaha u taalla mustaqbalka haddii ala yidaa aniga arrin siyaasadeed oo hadda aniga aan geli karo iyo kaalabaha laakiin anigu guud ahaan fariinta aan dadka ku faraya waxa weeye lasoo dhacafiyo in ciddii cidda wax ka tabanaysaa ay maaragtay la xaajooto dhaqankii soomaaliya siduu ahaan jiray ay la xaajooto anigana ciddii aan dhibaato ka tabanayo sidaa un baan si dhaqan si dhaqanka waafaqsan inaan u sameeyo haddii ay ka maarmeynin aan iska badaayo ka sabro ayaan ku dadaali doonaa cid aan hadda dhibaato la maaganahay ama u socda ma jirto laakiin qayb ka mid a dagaalkii socday ee siyaasadeed oo waxaa jira propagando badan iyo hadallo fara badan iyo qiyaas fara badan oo qofkan haddii qof la dhibaateeye uu yahay arrin wax dhibaateeya ah kuwa hor noqon karo laakiin insha allah haddii aliga ficilkayga way ka muuqan doonaan inaan ahayn qof u socda ama arboosi ama dhibaateyn shaksi iyo beel iyo dadtoona